hadhay calayhi korkiisa uu ku hadhay shay-un shay markaa wixii laga doonayay mukaatabada ay ku hadheen isagiina xoroobi maayo qayb isaga ka midina xoroobimayso addoonkii waxaa laga doonayaa inuu bixiyo wixii lagula heshiiyey laba kun oo doolar baa laga sugayey hadduu kun bixiyo barhkii ma xoroobi mise ma xoroobi baa hadal ku jira marka qowlka jumhuur ahlicilmi ay qabaan baa caynkaasa oo xadiidkii abu daawuud cabdillahi bn camr bn caas oo rasuulku yihi salawaatu ullahi wasalaamu alayh almukaatabu cabdun maa baqiya calayhi min mukaatabatihi dirhamun yacni qofkii la kitaabiyey waa addoon inta kitaabadii uu shilin ka hadhay waa xadiidka abu daawuud baa wariyey waana fii saxiix abi daawuud raqamka saddex kun sagaal boqol lix labaatan buu ku sugan yahay riwaayad kale waxay yidhi ayumaa cabdin kaataba waalaa kaataba calaa mi'ati uqiyatin faadaaha ilaa casharata awaaqin fahuwa cabdun waayumaa cabdin kaataba calaa mi'ati diinaarin faadaaha ilaa ashara casharata danaaniira fahuwa cabdun waana xadiid saxiix addoon kasta oo boqol uqiyadood lagu kitaabeeyey oo wada bixiyey toban toban uqiyadood mooyaane waa addoon addoon kasta oo boqol diinaar lagu kitaabeeyey oo aan maxaan ku idhaahdaa wada bixiyey toban diinaar mooyaane isna waa addoon aimada qaar bay leeyihiin maye wuxuu baxshabi ku xoroobaya oo hadduu kun doolar laga doonayo shan boqol u baxshay barbaaxola oo hadalka ibnu cabbaas bay soo daliishiin soo daliishadeen buluqalmiraamka xadiis ku yilayu yu'da almukaatabu biqadri maa cataqa minhu diyata alxuri wa biqadri maa raqa minhu diyata alcabdi oo imaam axmed iyo abu daawud iyo nasay bay wariyeen waana xadiis saxiixa sar saxiixa weeye wuxuu leeyahay mukaatabka diyada laga bixinaya waxaa weeyaan wixii ka xoroobay oo yani markaa diyada xorta ah oo haddii barhkii xoroobay yani qof xora barhkiibuu markaa noqonaya barhkaa xorta ah qiimihii diyada intaasa laga qaadaya wixii addoonnimo ku baaqiyana biqadri diyati alcabdi baa laga qaadaya oo markaa qof diyadii markaa la xora la qiimeeyo niskii muxuu noqonayaa halkaa la dhigaya qof hadduuna marka la xoray niskii muxuu noqonaya waa la isku daraya intaasuu noqonaya diyadiisu taasa marka waxaa muujinaysa baa laleeyahay inuu xor yahay wixuu baxshay adugu aimada kale ka jawaabayaanoo kolley axaadiistaas waxay tilmaantay aanu xoroobin ilaa uu waxoo dhan wada bixiyo laakiin way dhici kartaa un dee diyadaas inay xukun ku khaas yahay laakiin addoon xora oo qaybti ay xor tahay inaanu ahayn bay u badinayaan iyagoo axaadiistaa u deliishanaya waayahay wuxuu yidhi wayamliku wuu milkiyaa qofkii la kitaabeeyey bilcaqdi caqdigii heshiiskii buu milkiyaa wuxuu ku milkiyaa manaaficahu manaaficiisa wuxuu soo shaqeeyo iyo waa kitaab wuxuu soo kasbado ayuu ku milkiyaa wa huwa markaa kii la kitaabeeyey maca sayid sayidka maciisana kal ajnabiyi ayuu kuula mid yahay oo wixii mucaamalo ah oo waxbuu ka iibinayaa waxbuu ka iibsanayaa xaqu shufcugu yeelanayaa ilaa akhirihi addoonkii mar haddii kitaaba loo geliyey si markaa wuxuu isaga bixiyo oo wixii laga doonaya xoolaa uu soo xareeyo wuu milkiyayaa markaa shaqadii wuxuu soo shaqeeyey waayo si markaa dee ay u xasisho kitaabadii uga baxo waxaa weeye kitaabadiis uga baxo oo wixii laga doonaya u keeno waa inuu markaa dee caqdigii ku milkiyey wixii uu kasbanayay ay infaaca manaaficiisa ahaa ee kasarkiisa ahaa walaa yatasawaju walaa yahab walaa yatasawaju ma guursado ninkii mukaatabka ahaa walaa yahabu ma hibeeyo walaa yactiqu ma xoreeyo walaa yuxaabi yujaabi buu qoray lakin sidaas sax waa yuxaabi yani muxaabaa iyo jeclaan gaara ma sameeyo markuu wax kala iibinayo oo inuu si gaara qolo ugu maaragtay gacan bidhaxayn gaara ama cid jeclaysi gaara ma sameeyo markuu xagadayo ilaa biidni sayidi sayidka idankiisa mooyaane oo qofkan waxa weeyaan tasarufkii weli way ka addoono kama hoos bixin ninkii waxaa un wixii loo ogolaayo tasarufkana waa wax ku xadhaysan iska soo bixinta wixii laga doonayey saas darteed baan guurkii loogayla guurka khalash buu keenayaa ayumaa cabdi nakaxa bikayri idni sayidii fa huwa caahirun buu xadiidku ahaa addoon kasta oo sayidkiisa idankiisa la-aantii guursadaa qofkaasi qof markaas isnaystay weeye waa zaari waa hibayn maayo oo hibadu waxay ka ansaxaydaa qof ahliyatu tabaruc leh ahliyatu tabaruc eeruna inuu wax bixin karo isagoo ninkani tabarucii eeru ma aha wax ma horayn karo isagaaban xoroomin weli muxaabaa ma samayn karo oo iibkii inuu dadka qaar u jiciyo u dabciyo wax badan ka daayo qaarna ku adkeeyo muxaabaagaas ma jiro ilaa biidin sayd saydkunu fasaxo oo saydkiisu ogolaad mooyaane walaa yajuusu baycu lmukaatabi walaa yajuusu ma banaana baycu lmukaatabi qofkii la kitaabayey iibkiisu ma banaana walaa baycu maa shay iibkiisina ma banaana fii dimmatihi istaqara ku sugnaaday fii dimmatihi qofkan mukaatabkaa dimadiisa wuxuu ku sugnaaday oo min annujuumi xilliyadii ah xilligii wax ku bixinayey ah waxaasna lama iibin karo wuxuu tanna ka warramayaa dee horta ninkii mukaatabkaa lama gadi karo ila waxa weeya baynu soo sheegnay caqdigu jaanibka wuxuu ka yahay waxaa la yidhaha laazim buu ka yahay darafkiisa haddii la iibiina waxay keenaysaa caqdigii oo la fasakhay oo la buriyey oo caqdigi kitaabada meesha ka baxaya sayidkuna arrintan ma milkii karo mar haddii kitaabo ku jiro waayo jihadiisu laazim ka yahay marka arrintaas ma samayn karo waa xaggii iibka wixii dimadiisa ku sugnaa oo ah intaa inaad bixiso waddada iska bixisana yana taana ma gadi karo oo yani uu xaqu leeyahay ma aha wuxuu yidhi wawaladu lmukaatabati yactiqu idaa cataqat wawaladu lmukaatabati haweenaydii addoontii la kitaabeeyey ilmaheedii yactiqu wuu xoroobaa idaa waktiga cataqat ay xorowdo markay xorowdo ayuu isaguna ilmahaasina wuu xoroobaya waxay leeyihin adugu kaas hadduu yahay weeyaan weladkaas hadduu xasilay kitaabada kadib uurkaas caynkaasu noqonaya lakiin haddaan intaan kitaabadu dhicin uu jiray oo uurka ku sugnaa dee waa milki sayid buu noqonaya bay yidhaahdaan marka ilmahaasi ama min zawj ha ka dhasho guursaday ama ha ka dhasho zinaba ha ku yimaada ilmahaasiye hadday xorowdo wuu la xoroobaya iyadin buu la xukuyo raacaya faslun إذا أولد جاريته أو جارية يملك بعضها أو جارية ابنه فالولد حر halkan wuxuu ka hadlayaa ummahaati alawlaad kuwa la yidhaahdo oo waa haweenaydii addoontii uu ka ilmo dhashanayey oo ninkii sayidka ahaa uu markaa u tegayey oo waxu dhalaysay taas buu ka hadlaya xukunkeeda idaa waktiga awlada uu ka ilmo dhashado qofkii jaariyatahu addoonta uu ka ilmo dhashado aw amase jaariyatan addoon uu ka ilma dhashado jaariyadaasoo yemliku uu milkiyey bacdahaa barhkeeda uu milkiyey aw amase jaariyata bnihi wiilkiisa addoontiisa u ka ilma dhashado falwaladu ilmihii xorun xor weeye waaljaariyatu addoontiina ummu waladin ilmo hooyadood weeye lahu sayidka u sugan fatactiqu way xoroobaysaa bimawtihi mawtkiisay ku xoroobaysaa wuxuu ka hadlay markaa ummahaat alawlaad baa la yidhahdaa oo waxa weeyaan haddii addoonku ninkii maxaanku dhaha uu sameeyo waxaa la yidhaahdo jaariyadiisuu u tegey jaariyadiisuu u tegey isagoo ka ilma dhashanaya oo addoontiisii markaa waxay u dhaqashaa ama waxa weeyaan wuxuu ka ilma dhashanayaa miduu badh leeyahay oo addoontii dee waa laga ilma dhashan kara oo waxaa weeyaan ilmahaas markaa wuxuu noqonayaa sayidkunbuu raacaya ninkii dhalay oo waa xor oo addoontiisi an talid alamatu rabbatahaa rabbaha addoontu markaa ay dhasho saydadeedii say u dhalaysaana waxaa weeyaan dee ninkan addoonta u tegey ayaa xor ah isagaana leh addoonti isagaana leh mar hadday milkiisii tahay waxay noqonaysaa xukunkaas inay in addoon ilmahaas inuu xoroobo iyaduna marka u dhinto bay xoroobaysaa oo addoonnada ay ka baxaysa adoo wiilkeedaas carruurtaa dhashay ku xorowday haddii addoonuu badh leeyahay uu tagana iyana waxa way asal ahaan dee ma bannaanee laakiin waxay ku imanaysaa shubhatu milki baa meesha jira oo milkigiibuu dee qayb leeyahay taasaa waxay keenaysaa markaa inaan ilma ummahaatulwalad ay noqoto oo ilmahaasina uu xor noqdo iyaduna markaa ay xukunka qaadanayso firaayadaas uu tegitaanka u tegayna way gudbaysaadoo iyadaa la rabaa inay kusoo wareegto ninkii qaybtiisa kale u cesho ayay noqonaysaa wiilkiisa addoontiisi u tegi yana shubha ku jirto asalahaan ma banaana addoonta wiilkiisa inuu u tago oo waxaa dhici karta inuu dee u qaato anta wa maaluka yani liabiik waa kii xadiidku ahaa shubha yana soo geli karta dhammaantood marka waxay noqonaysaa ilmihi ay u dhaleen kuwaasi waa xor addoontiina markaa umulwelad bay noqonaysaa oo markuu dhinto ayay xoroobaysa wayamtanicu waxaa reeban baycuhaa iibkeedii ayaa reeban mar haddii ay wax u dhashay wa hibatuhaa hibe in loo siiyo oo hadiyadii wax loo bixiyo maaragtay cidkaa la siiyo ayaa aan bannaanayn oo reeban oo muhasil awlaadkii kuwii laga ilma dhashanayay oo xadiidkii cabdillaahi bni cumar nahaa cumar can bayci ummahaati alawlaad cumar wuxuu diidey in la iibiyo oo ummahaatulawlaadka addoommihii laga ilma dhashanayey in la iibsho ayuu diidiyey markaasuu yidhi laa tuwaacu walaa tuuhabu walaa tuurasu yastamticu bihi maa badaa lahu biha maa badaa lahu faidaa maata fahiya xorratun maalik baa muwaطiciisa ku wariyay iyo bayhaqi waana xadiis saxiixa laakiin inta badan waxay lein waa mawquufun saxiix calaa cumar bn khadaab radi allahu canhu marka aimadu jumhuur culamaa saasay qabaan qaar baa aimada ijmac soo naqliyey inaanay bannaanayn iibka iyo bixinta ummahaat alawlaad laakiin xadiisu jaabir baa jiray isaguna kunnaa nabiicu saraariyanaa ummahaati alawlaadi waannabiyu sala allahu alay wasalam xayun laa yaraa bidalika ba'san waanu iibin jiray ummahaatulawlaadka nebigu isaga oo markaa jooga wax ba'siga maanaan arkaynin muslim baana xadiiska wariyey waxaa wariyey nasay iyo ibni maaji iyo daaru qudni ibni xibbaanna waa saxiix waana xadiis saxiixa aduu markaa aimada qaar waxay leeyihin waa la iibin kara ayagoo xadiiskaa dariishanaya laakiin waxaad moodaa inay leeyihiin arrintu ijmaac bay lahayd qaarba sibay u jamciyeenoo qaar baa baabu tarjiix isticmaalay oo yidhi xadiidka horena waa qowl oo cumar hadalkaasoo kale jeebkiisa maahayna waa hadal xukmi rafci leh waana qowl kan dambana wuxuu aa nooc taqriira oo kale oo ficil ah waalqowlu muqadamun cala taqriir ama cala alficil ficilka saa ka horreeya qaar waxay leeyiin waa ijmaac oo saxaabadii markuu saas sameeyey waa ijmaac bay ahayd wax diiday lama arag ijmaacuna dee mustanad iyo dalil buu leeyahay marka waxaad moodaa qowlka ijmaaca waa laga xog badan yahay qowl jumhuur rag badan baa diidaneen in qowlka jumhuura la yidhaha weeye inaanay bannaanayn iibinteeda iyo iibaynteedu wayajuuzu istikhdaamuha wayajuuzu waxaa bannaan istikhdaamuhaa adeegsashadeeda la adeegsado ayaa bannaan addoontii maarata ummahaatulawlaadkii waijaaratuhaa kiraynteeda la kireeyo oo shaqa ahaan nafteeda lama ogola in la kireeyee laakiin shaqa ay shaqayso in la kireeyo markaa ijaara laga qaato way bannaan tahay wa taswiijuhaa guurinteeda ayaa bannaan wa kasbuhaa kasabkeeda ay soo shaqaynayso ayaa bannaan waayo lisayidi sayidka markaa yay u bannaantahay weeye wa kasbuhaa lisayida wa kasbuhaa kasabkeeduna lisayidi buu u sugnaaday ninka sayidka aare hataa meelkaa cudmigeed iyo meelka isaga aare oo waay shaqayso dhan isaga aare wa sawaaun waladathu xayan aw mayitan wa sawaaun waxaa siman waladathu dhashaya ilmaha xayan xaaluya mid nool aw mase mayitan mid mayahaaya macnaha wuxuu ujeedaa hadday wuxuun dhasho sayidka u dhasho ama wax nool ha ahaadeen ama wax dhintayba ha ahaadeene waxay noqonaysaa umahaatalwalad bay xukunkeeda qaadanaysaa oo waxa weeyaan markay dhimato ay markuu ninkan dhinto ayay xoroobaysa laakiine low lam yutasawar haddaan la suraysan fiihi ay fi lwaladi khalqu aadamiyin aadami bani aadan muuqaalkii haddaan la suuraysan lam tasir ahaan mayso umma waladin um walad ahaan mayso xayan oo meyitan buu kuu soo sheegay wuxuu istidraakay oo ka daba tegey meyidkanka wuxuu leeyahay haddii waxaan dhashay aanay muuqaal bani aadan laga suuraysanayn cad yaroo hili unbaa iska soo dhacay ama waxbaa iska soo qubtay dhiig socda arrimaha ku noqon mayso yacni umwalada ku noqon mayso waxaa rabaa wuxuu wax muuqaal bani aadan leh suuradii inay soo dhacaan walow awlada hadduu ka ilma dhashado jaariyata ajnabiyin in ajnabi addoontii binikaaxin buu kaga ilma dhashaday guur aw zinaa buu kaga dhashaday ilma dhashaday falwaladu ilmihii milkun lisayidihaa addoontan sayidkeedii baa ilmihii iska leh aw amase bishubhatin shubho ayuu markaa kaga ilma dhashaday fa huwa waladkaasi xorun xor weeye halkan wuxuu leeyahay addoontii hadduu nin leeyahay uu guursado oo addoonta qofka xorta inuu guurtaa shuruud bayna adag baa loo dhigay waa inaanu guurka xorta kari karayn waman lam yastadic minkum dawlan an yankixa almuxsanaati famima malakat aymaanukum min fatayaatikum muuminaat marka waa inuu awood waayo xorta inuu guursado waa inuu ka cabsaday waxaa la yahay zina inuu ku dhaco daalika liman khashiya alcanata minkuma kali oo ka baqay inuu zina ku dhaco waxa weeyaan ehelkeedu inay fasaxaan oo dadkii ay addoonta lahaa inay marka oggolaadaan oo bixiyaan saddexaad waxa weeyaan inay tahay qof cafiifada oo dhowrsoon min fatayaatikum muuminaat baa la yidhi waanay zinay waxa aqoonin waaye intaasoo dhan marka meherkaana waxa weeyaan wuu bixinaya bixinaya meherkeedina taas buu ku guursan karaa mar hadday saa u dhacdo oo saa ku guursaday ama dee zinaba ugu tegay way wax dhashay waxa ay dhashay ama zina ha noqdo ama guur ha noqdo sayidkunba iskale waxyaabaa loo diidayo xorta inuu addoonta guursado dee ilmihii manadiis markaa tagtay oo isagoo xoraabaa ilmihiis wuxuu noqday ninbaa iska kacaysanayo addoon buu noqday dee ninkan baa addoonta lahaa oo guuriye oo meheriyey oo yani siiyey marka saasaa loo adkeeyey markaa guursa guursashadeeda addoonta la guursado haddiise ugu tago shubho oo addoon sariirtiisii naagta ku jirta ayuu mbugasiyey waa xaaskaagii oo markaasuu ka dulbooday markay caynkaa noqoto waxa weeye shubhadaas baa sugaysa marka ilmaha inuu isagu le ilmuhu xor weeye oo isaga ale laakiin waxaa laga rabaa waa la qiimaynayaa ilmihii baa la qiimaynayaa isagoo addoona isagoo addoona inta la qiimeeyo ayuu saytisinaya ninkii addoontan lahaa wixii ay u dhasho addoonkii isaga iska lahaa ninkana markaa shubhadii u tegey baa waxay dhaafisay meeshii ilmihii uu isagu lahaan lahaa ayay dhaafisay mar hadday caynkaa tahay qiimuu bixinaya baa layihaha ee falow malaka hadduu mulkiyo addoon addoontaa la soo sheegay hadduu mulkiyo bacda daalika bacda alwaci markuu wadciyey kadib ayuu milkiyey lam tasir ahaan mayso umma waladin umma walad ahaan mayso oo taa macnaheedu waxa weeyaan hadduu addoon shubha ku mulkiyo waxaynu nidhi ku wadciyo ugu tago waxay noqonaysaa ilmahaas inuu maxaa yahay inuu xor yahay oo qiimayn inta addoon ahaan loo qiimaynay sayidkeedii la siiyo marka haddii addoontii noocaas ahayd mar dambe ay iib ku soo gasho loodhan maayo waa umuwaladoo waa tii waagii maaragtay adiga shubha ugu tegey marka uu tegitaankaasa umuwalado ka dhigay taa la odhan maayo waayo dee markan dambe iyo milkii markii hore say wax kala ahaayeen way kala duwan yihiin wabilahi raximah allahu tacaala baabu lwasiyati wasiyada iyo dardaaranka baabkeedii weeye wasiyada xagga luqada alisaal uu gaadhsiinayaa la yihahdaa wasa shaya bimacnaa wasalahu waa gaadhsiiyey xagga sharcigana waa tabarucun bixaqin mudaafin lima bacda almowt waa tabaruc shay xaq ah qofku ku tabarucayo shaygaasoo loo aaneeyey geerida kadib oo qofku uu dardaarmayo uu leeyahay waxaas ayaan hebel u dardaarmay waxaas ayaan dadkaa u dardaarmay oo markuu dhintana markaa dardaarankaasi uu fulayo geeri dabadeed dardaaranku markaa sharciga iyo adilada waa shay waarid oo mar waajib buu noqdaa haddii qofkan xuquuq lagu leeyahay oo ammaanaad iyo duyuun iyo waxaas ay jiraan waa waajib inuu dardaarmo marna iska sunno ayuu noqonayaa adilada waxaa ka mida maalan ilaahay qur-aankiisa markuu leeyay min bacdi wasiyatin yuusii biha aw dayn oo fii suurati nisaa ku yimi waxaa ka mida xadiidka rasuulkuu leeyahay maa xaqu mri'in muslimin lahu shayun yuusii fiihi ilaa wawasiyathu maktuuba maktuubatun cindah saxiix albukhaari yani ma ahaanin qofka muslimka xaqiisu qofkaasoo leh shay haysta uu dardaarmo ilaa waxa weeyaan wasiyadiisu waa inay ahaataa mid qoraal ah oo sugan wuxuu leeyahy markaa sheekhu tasixu min almukallafi alxuri walow mubadira tasixu way ansaxaysaa wasiyadiiyo dardaarankii min almukallafi qofkii mukallafka ahaa ee xilqaadka ahaa ayay ka ansaxaysaa alxuri oo xorta ahaa walow mubadiran walow kaana haba ahaado qofkaasi mubadiran mid musrif ah oo xoolaha yani maaragtay saydhsaydho oo bixbixiya ama dee ha ahaado badir kuwii la sharay oo maxjuur calayhi falas ama safha ama waxa loo sharayba ha ahaadeen qofka uu ka ansaxayo wasiyadii ayuu shuruuddiisii tilmaamaya waxa weeye horta mukallaf waa inuu yahay baaliq caaqila qof baaliq oo qaan gaadhay oo caaqil oo aan waalayn miirkiisii qaba waa xadiidkii baa u diray rufica alqalamu can alaaثatin can ilmajnuuni xataa yafiiq وعن الصبي حتى يبلغ إلى آخر الحديث كاس أيام ميلهن وكان لو دري شدا أدو أيمد ويسو خلافسين حق ويل كدنيا قف كدنيا رضا أن ولي قان قاري لكن سن التمييز قاري وحمد دردار من كرام سما دردار من كرو خلاف بقى كتشرا وأيمد قاركود وبناي بليين يقول دري شنيا أثرت علي عمر بن الخطاب كسغناتي riwaa ulkhaliilka ku keenay sheikhu albani oo saxiixa nin wiil yaroo silu tamyiis gaadhay oo qabiilka khasaan la yidhaahda ka mid ahaa min khasaana ayaa wuxuu u dardaarmay ilaa akhwaalihi abtiyaasha ayuu u dardaarmay waajaaza cumaru wasiyatahu markaa dardaarankiisii cumar waa ijaaziyey oo waa banneeyey adu meelaha iska deliishanayaan in hadduu silu tamyiis gaadho ay bannaan tahay dardaarankiisu meesha uu mubadir ka leeyahay dee qofkii haddii uu dardaarmo mubadirba ha ahaado oo qof muslifa ha ahaado laakiin waxani waxay soconayaan oo hirgelayaan markuu dhinto kadib markuu dhinto kadib wax isaga markaa uu xoolihiisii hormarsaday weeyaan oo taas markaa dee waa tabaruc tabarucaana la diidi maayo isagay dantiisa tahay waana shay qofkan muslimka ah shareecadu u ogolaatay inuu markuu dhinto kadib xoolihiisii uu intifaacsan karo oo intay tahayna waa la sheegi kitaabkaa sheegi doonaa uma alkalaamu fii faslayni axaduhumaa fii nasbi alwasiy uma dabeetana alkalaamu ka hadal wasiye laga hadlaa fii faslayni munxasin waxay ku kooban tahay fii faslayni laba fasl bay ku kooban tahay axaduhumaa midkood fii nasbi alwasiyi haabitun wuxuu ku sugan yahay midkood nasbi alwasiy qofkii wasiga ahaa taagistiisa iyo ogiddiisa ayaa midkood ku sugan yahay marka halkan laba qaybood buu ka hadlayaadoo ay baabkan soo hosgelayaan jihatul iisaa waxay yidhaahdaan ama ay yidhaahdaan maarata iisaa bay yidhaahdaan ama wisaaya iyo alwasiya way kala yar duwaan way kala duwan tahay inkastoo laga yaabo iisaagu marka mararka qaarkood inuu caamiska yahay oo waxaa weeya midna qofkii wuu dardaarmayaa nin wasi la yidhaahdo buu u dardaarmayaa oo uu leeyahay hebelow adaan waxaan kugu ogahay haddii aan dhinto wixii daynay laygu leeyahay inaad maalkayga ka bixiso wixii ammaanaad aan hayo waa qoraalkaas iyo waxa waxas baan leeyahay ammaanaad inaad celiso wixii maxaan ku dhahdaa zake laygu lahaa ama wixii xaj laygu lahaa adaan kaa doonaya inaad hawsha ii fuliso wasi baa le markaa wasi baa ninkaa loo dardaarmay markaa waa wasii wasiyadaba arkaanteedu waa muusi muusin iyo muusaa lahu iyo muusaa bi iyo siiqa iyo muusaa ilayhi oo muusin waa kan dardaarmaya qofkan dardaarmaya muusi baa le waa rukniba arkaanteeda ka mid tahay muusaa lahuna waa kan loo dardaarmayo oo dardaaranka wixii la siinayo waxaa la dardaarmaya la siinaya isaga muusaabihina waa shayga la dardaarmayo ee la rabo qofkii in la siiyo ee maalka ah caynta ama taasoo kale waxaa kaloo jira muusaa ilayhi oo marka xagga iisaaga laga hadlayo oo waa qof la xil saarayo oo laleeyahay hebelow hawshaa adaan wasi kaa dhigay carruurtaydii adaan kuu dardaarmay inaad xoolahoodii u maamushid oo xilkoodaad gacanta ku haysid daymankii lagu laha inaad iga bixisid adaan kuu dardaarmay oo xoolahaygaad ka bixisid muusa ilayhi baa la yidhahdaa iyo siiqadii lagu wada hadlayey marka hadda fasalka marka labada qaybood qayb waxaa weeye ninkaa wasiga in la joojiyo meeshii oo qofka uu xil saarayo ee waki ee hawlaha u fulinaya kaasi waa qayb qaybta kalena waa wasiyadii iyo intii kale maaragtay caadiga ahayd oo isagu manhaajku waa uu kale isagu dhisaasu kala saari jiray oo baaba ha ku wada keen laakiin farac gaara wuu isaayaadku wixii ah ama iisaaga si gaara buu intaan jiri marka wuxuu yidhi washaruhu altakliifu wاlxuriya wa sharuhu yani wasiga shardigiisu waxa weeye altakliifu takliif iyo xilqaadnimo qof xilqaadi kara inuu yahay weeye shardigiisu wاlxuriyatu xuriyad baa shardiyo waa inaanu addoon ahayn wاlcadaalatu cadaalad baa shardi ah wاlihtidaa'u ku hanuun lilmuusaa bihi shaygii loo dardaarmee xilkiisa la saaray inuu ku hanuuni karo macnaheeduna awooduu leeya uu ku tasarufo oo shaqadii uu garanayo oo waxaanu fahmi karayo ayaa la doonaya marka hadda qaybta hore ku hadlayoo joojinta la joojinayo qofkii wasiga ahaa oo waa qofka aynu nidhi ninkii baa u dardaarmay oo muusiga ahaa wuxuu leeyahay haddaan waxaan kaa doonaya inaad xoolaha wixii daynaha aad ka bixisid inaad saa yeeshid kaasuu shuruudta tirinaya kaa loo dardaarmayo ee wasiga la yidhaahdo markaa waa inuu yahay mukallaf baaliq caaqil waa inuu yahay waa inuu qof xora yahay oo aan addoon ahayn waa inuu qof caadila yahay oo waxaan hawshan loo diray dee cadli waa inuu fulinayaa waa inuu yahay qof ku hanuunaya wixii loo diray oo macnaha dee qof caql awood u leh oo tasarufkii samayn kara oo aan qof gaboobay oo ama da-ah oon waxba qaban karaynin ama safiih waa inaanu ahayn ee uu yahay qof maxaan ku dhahay tasarufkii samayn kara oo yani ku dhaqaaqi karo wixii wax ka qaban kara waayo falow awsaa ligayri ahlin falow awsaa hadduu dardaarmo ligayri ahlin qof aan ehel u ahayn hadduu u dardaarmo oo fasaara u ahaado kii loo dardaarmay cinda almawti kana muusigaa dhimashadiisa agtiisa uu noqdo ahlan ahal uu noqdo yani qof arrintii uquma aw amase awsaa waa dardaarmay shaksigii lijamaacatin majmuuco ayuu hawshii u dardaarmay aw amase lizaydin ninkii zayd ahaa buu u dardaarmay uma dabeetana min bacdihi zayd dabadiina wuxuu u dardaarmay licamrin camar buu yidhi ee kugu kaa dambeeya aw amase jacala wuxuu yeelay lilwasiyi ninkii wasiga ahaa wuxu sheegaybu wuxuu ka yeelay an yuusiya inuu dardaarmo man yakhtaaru cidduu doono inuu isagu usii dardaarmo saxa waa ansaxaya intaa lasoo sheegayba haddii maalan qofkii qof aan ehel u ahayn wakhtigaa uu dardaarmayo ee uu rabo xilkii inuu kaga tago oo hawlihii daymanka iyo carruurtiisa maamulkeedii iyo waxbuu rabaa inuu markaa cid buu u dardaarmay ciddaasi laakiin markaa uu la hadlayo shuruuddii loogu talagalay uma dhammaystiraa markii uu dhimanayeyna oo ile waxaan waxay fulayaan uun markaa uu dhinto kadib markuu dhimaynayeyna wuxuu noqday qof arrintii ehel u ah oo shuruudii baa u dhammaystiran shuruudihii lasoo taxay ayaa markaa u dhammaystiran amase majmuuco ayuu u dardaarmay mucayaniina hebel iyo hebelow adaan hawshaa idiin darmidiin dardaarmo saya sa inaad wax u qabataan oo awsiya idinkaa ah ama wuxuu u dardaarmay ninkii zayd ahaa oo wuxuu yidhi zayd iyo camr idinka waa kala dambaysaan awsaytu lizaydin ilaa quduumi camrin yacni zayd baan u dardaarmay ilaa intuu ka imanayo ninkii camar ahaa markaa zaydow adaa dardaarankan kugu ogaaya hawshan sii wadaya laakiin camar markuu yimaado isagaa kaa dambeeyo hawsha la wareegayo way noqon kartaa macnahaas amase awsaytu ilaa zaydin sanatan hal sannadood hal sano ayuu hawshan wadayaa ninkii zayd ahaa sanadkaa wixii ka dambeeyana camar baa iska leh markay shaqadu sanadka ku dhammaato waxaa kaala wareegaya camar baa kaala wareegaya oo caynkaa uu yidhaahdo wuu ansaxayaa baa leeyahay waxyaabay ka deliishadaan fuqahadu waxaa ka mid a xadiidkii qaswadii mu'ta min xadiis cabdillahi bni cumar oo muslim ku sugan rasuulku markuu diray qoladii ciidanka ahaa ee uu madaxa ka dhigay zayd ibnu xaarisa oo zayd haddii la dilo waa xilka la wareegaya jacfar ibnu abi aalib jacfar haddii la dilo waxaa ka dambayn doona cabdillahi bn rawaaxa qaabka noocaasoo kale ah oo yacni xilka iyo madaxtinimada jaranjarada loo sameeyey ayay ka qaataan xagga wasiyadana inuu qofku odhan karo hebelow hebel baa kugu hega saasoo kale xadiiskaasay keensa ibnu kaiir fii irshaad alfaqiih ilaa macrifati adilati tanbiih uu ku keenayo amase wuxuu yidhi ninkii u dardaarmay buu yidhi adigu hadhowta waxaad doorataa ciddii adiga markaa kula muuqatay aad yani maarata xilqaadi karta adaan kuu xisaar intaasoo dhan waa ansaxaysaa buleeyi wasiyadii walaa yatimu ilaa bilqabuuli bacda mowti lmuusi walaa yatimu taam noqon maayo wisaayadii ilaa bilqabuuli aqbalitaan mooyaane wax kale ku ansix mayso oo ciddii loo dardaarmay aan qabasho bada bacda mowti lmuusi kii dardaarmay geeridiisa kadib uu aqbalo walow cala ataraakhi walow kaana alqabuulu aqbalkaasi haba ahaado cala ataraakhi mid dib u dhaca oo degdegba aan ahaynba ha ahaadeen oo halkanna wuxuu weeyaan wuxuu tilmaamayaa inaan la shardinayn wax leeya fawr fawr iyo degdeg markiiba inuu aqbalo la shardin maayo marka hore dee haddii aanu aqbalin qofkan xilka loo dhiibay oo aan qabuul xaggiisa laga helin dee dardaarankii markaa wasiyadii markaa ma ma ma dhammaystirnaa waayo ciddii rukni baa meesha ka maqan qofkan markaa xilka la saaray waa inuu aqbalaa waxay noqon kartaa aqbalkaasi hadduu doono yani muddo kadib ahaado markii ninkii dhintay wixii lai dardaarmay waan aqbalayba ha yidhaahdo waxaa weeye way ansaxaysaa waayo hawshba dee waxaa u sugnaaday alcaslu siibitaan oo shaqadii laga fadhiisiiyo mataa shaaa markuu doono yani inuu shaqadii ka fadhiisto oo caqdigani sidiisaba waa cuquuddii noocii la odhan jiray jaahizu arafayn jaahizu tarafayunka la yidhaha weeyaan oo sida wakaaladoo kale wuxuu sharaxa yar qabanayaa inuu caynoobo wasigu markaa inuu mutacayin noqdo mooyaane ama dannigiisa qaali uu noqdo in maalkani talfaya haddii uu haddii uu iscasilo oo shaqadii ka tago maalkii inuu baaba'ayo dee markaas wakhtiyaasha noocaasa xaaraan bay noqonaysaa baa leeyahay casligiisa in la fulin maayo aduguse waxaa weeyaan caqdiga noocan oo wasiyada ahi waa jaahizu tarafayn labada tarafba mid waliba waxa weeyaan waa casili karaa maaragtay ka kale oo dee uu iska hawshii uu iska casili karaa walaa tasixu alwasiyatu ilaa fii macruufin walaa tasixu ansixi mayso alwasiyatu iisaagii ansixi maayo ilaa fii amrin macruufin arrin wanaaggiisa la yaqaano mooyaane wax kale ku ansixi maayo wa birin shay biriya oo cadfu tafsiirunbuu iska noqonaya oo birigu waa macruufku weeyaane wadalika tusaaluhu ka qadaa'i daynin dayn yacni maarata gudashadii oo kale weeye dayn gudistii oo kale iyo wa xajin xaj maxaan ku dhahay gudistii oo kale weeye wanadari eegitaan fii amri alawlaadi carruurta arrinkooda la eego iyo wa shibhii wixii shabbaha oo wasaayaadkii oo la fuliyo wixii maaragtay ammaanaadkii oo la celiyo wixii dhac ahaa oo la saaro arrimahaasoo dhan yaa shibhii noqon kara wuxuu ka hadlaya halka markaa wasiyadii oo nooca isaag ah oo qofkii uu cid wasi samaysanayo oo cid markaa hawlihii uga dambaysa uu magacaabanayo horta waxay ku ansaxaysaa un arrin macruufa oo shay macruufa unbaa qofkan loo diraya oo la leeyahay shaygaa macruufkan heblow waxa ii qabo markaa tusaale isagaa ka baxshay meesha waxaa la diidaya macaasi qofkii dee maaragtay iga uma dardaarmi karo waxa iyo waxaasoo shay macaasiya man camila camalan laysa calayh amruna fahuwa raddun waa kii xadiidku ah markaa kaas isagu meesha iman maayo shayga meesha imanaya waxa weeyaan waa shaygii macruufka ahaa sida daynkii ninkan dardaarmaya ee ninka xilka saaraya dayn baa lagu leeyahay hebelow waxaan kuu dardaarmay lacagta kunka doollaree laygu leeyahay xoolahayga inaad ka saartid oo aad hebel iyo hebel iyo dadkaa kala siisiisid baan kuu dardaarmay waayahay xaj baa laygu leeyahay waxaan doonayaa xajkii inaad maalkay ka saartid oo aad iga xajidid oo hawsha aad iga fulisid baan kuu dardaarmay awlaadaydii iyo carruurtii xilkoodii iyo maamulkii dhaqaalahoodii waxaysteen gacankuqabashadooda adigaan kuu dardaarmay wixii dardaarane aan qoray oo saa iyo saa iyo saasa fulintooda adaan kugu ogahay wixii maxaan ku dhahay ammaanaadka qoraalka warqaddaa ku qoran saa iyo saa saasaa loo kala leeyay hebel baa kaale hebel baa kaale hebel baa kaale waxaan rabaa waxaa inaad celisid oo aad iga maaragtay aad iga fulisid baan doonayaa arrimahaasoo dhan way bannaan yihin markaa shaygu waa inuu macruuf yahay walaysa lahu an yuusica ala awlaadi walaysa lahu ninkii muusiga dardaarmay uma ahaanin an yuusiya inuu dardaarmo cala alawlaadi carruurtiisii inuu dardaarmo oo xil uga dhigo wasiyan nin wasi ah qof carruurta xilkooda qaada inuu dardaarmo ma bannaana waljaddu walxaal aljaddu awow abulabbi aabba aabbihii xayun uu nool yahay ahlun lilwilaayati wa huwa isaguna ahlun ehel u yahay lilwilaayati wilaaye iyo xilqaad iyo madaxtinimo iyo dadkan wilaayadooda uu markaa ahelu yahay waxaa weeyaan qofkan markuu dardaarmayo oo qof wasi ah oo hawshii carruurtiisa iyo ehelkiisa xilkoodii qaado sii maamula markuu ka dardaarmayo waxaa shardiya bay leeyihiin inaanu aabba aabbihii joogin oo ninkan dhimanaya aabbihii inaanu joogin haddii aabba aabbihii joogo oo u nool yahay ehelna wilaayada uu leeyahay ille hadduu nin maaragtay gaboobay oo ama harim ah oo waxma wadi karayn ama se maxaan ku dhahdaa dee majnuun ama si un dee maaragtay taasi waa baab gaara laakiin ninkii isagoo tasarufkiisii uu saxan yahay oo uu dhammaystiran yahay oo waxba aanan ka dhinnayn lagama cid kale looma dardaarmi karo waayo shareecadii baa waxay u xukuntay wilaayadan waa xagga sharcigu arrinkan haabitka iyo lagama naqlin karo marka wilaayadani waa wilaaya haabita bisharci mar hadday sharciga xaggiisa haabit ku tahayna lagama guuri karo oo ninkan wilaayo uu isagu hadda samaynayo oo shareecada hooba ogolaatay kii asalkaa lagama guuri karo marka isaga ayaa xaq ula weyn waalfaslu athaani fi lmuusaa bihi waalfaslu athaani fasalka labaadna ila waa kuu ku yidhi kalaamku waa fii faslaynin fi lmuusaa bihi wixii laysu dardaarmayay ayuu ahaaday oo ashyaadii laysu dardaarmayey ayaa markaa laga hadlayaa tajuusu way bannaan tahay alwasiyatu wasiyadii way bannaan tahay biulusi almaali maalka ulukii saddex meeloodoo meeshii bay ku bannaan tahay iyo famaa duunahu waxa ka hooseeya marka halkana wasiyadii buu ka hadlayaa wixii tabarruca ahaa ee xoolaha ahaa ee qofku ku dardaarmayey ee xoolihiisa uu sii hormarsanayey markuu dhinto ka bacdi intee bay noqonayaan waxaa weeye waa ulu ulu ee axaadiista ku sugan iyo wixii ka sii hooseeya walaa tajuusu ma bannaana wasiyadii biziyaadati ziyaado ma bannaana calayhi calaa ulusi laga ziyaadiyo ma bannaana oo wax ulus ka badan qofku inuu dardaarmo waxa weeyaan wax bannaan maaha waalmuraadu ulusuhu cinda almowti waalmuraadu muraadka iyo ujeeddada ulusu maalka looga jeedaa waa ulusuhu maalka uluskiisa cinda almowti markuu dhimanaya muusigii wixii ka horreyay wixii ka dambaystoona maaha waxaa laga hadlayaa marka suluskan la tilmaamayaa ninkan waktigan uu dee geeridan uu dardaarmay uu xanuunsanayo oo ilgeeriyaad uu leeyahy u dardaarmayo markaas geeridu ay u imanaysa u xilligaa maalka uu leeyahay jooga suluskii baa laga hadlaya ee laga hadli maayo bacda mawtihi ama waxbaa soo kordhay waxbaa isdhimay ama maxaan ku dhahay qabla mawtihi oo muddo ka hor isbeddel markaasaa la xisaabin markaa uu dhintay baa laga hadlaya fain kaana warasathu akhniyaa fain kaana hadday yihiin warasatuhu dadka dhaxalkiisa li akhniyaha dad hodana hadday yihiin nudiba waxaa la sunneeyey istiifaa'u hulusi huluskiisa inuu oofsadoo dhammaystirto ayaa la sunneeyey sida maalan xadiidkii sacd bin abi waqaas oo yidhi maaragtay maalkayga uusii bimaali kullii maalkayga oo dhan ma dardaarmaa rasuulkii allow qaala laa qultu waxaan ku idhi bu uhi fashatru bar ma dardaarmaa qaala laa maya buu idhi waxaan ku idhi sulus ma dardaarmaa markaasuu yidhi sulus haa fa sulusu kasiirun weliba suluskuna waa badan yahay oo ibnu cabbaas oo kale xadiidkaa wuxuu ka fahmay markii la yidhi wasulusu kasiirun waxaa iska habboon buu yidhi sida xadiidka muslim ku sugan inuu qofku rubuc afar meeloodoo meel inuu ka dhigto ayaa iska fiican oo macnaha ka yar hoos uga dhimo ila afar meeloodoo meel iyo saddex meeloodoo meel afar meeloodoo meel baa yar taasaa fiican buu yidhi marka waulusu kasiirun taas ayuu halkaa ka qaadanaya cabdullahi bn cabbaas waayo marka waxaa weeye haddii ninkii dadkan uu ka tegey dad hodan ay yihiin oo xoola leh oo maalqabeena oo aan baanayn waxaa iska fiican markaa suluskiisa inuu oofsado oo dhammaystirto oo aakhiradiisa u meel daydo si maxaan ku dhahdaa dee wax xasanaada iyo uu u helo inuu dhammaystirtaa fiican wailaa falaa wailaa haddii kale oo aanay dadka uu ka tegayaa akhniyo ahayn ay fuqara yihiin falaa yani waxaa weeyaan oofsan maayo oo dhammaystiran maayo yani waxuu ujeedaa waxba inuu dhammaystirta maaha mar haddii ay ay caynkaa yihiin oo dee xadiidka qudhisaa tilmaamayo innaka intadar innaka intadar ama intadaca warasataka aghniyaa yaa khayrun laka min an tadaca tadacum caalla yatakafafuuna annaas yani inaad uga tagto iyagoo wax leh oo wax haysta ayaa waxay ka firroon tahay oo ka fiican tahay inaad ka tagto iyagoo baahan oo dadka gacmaha u hoorsanaya ay markaa waxba yaanu oofsan maar hadday fuqara yihiin wuxuuna ka bixi ama rubc ama wax ka yar baadu doonee marka waxa weeyaan waxba suludkii iyagii baaba baahanba marka inuu iska daayo saasaa fiican buu leey la sunneeyey fain zaada calayhi batalat fain zaada hadduu ka ziyaadiyo calayhi cala hului hadduu ka ziyaadiyo hulukii wax ka badan hadduu bixiyo oo dardaarmo batalat way buraysaa wasiyadii fi zaa'idi zaa'idka ayaa buraya wix ziyaado ah waase goorma in lam yakun lahu haddaanu u sugnayn qofkaa dardaarmaya waarisun mid wax dhaxlaa haddaanu u sugnayn wakadaa waxaa kuula mida oo ziyaadii ay buraysaa in kaana hadduu leeyahay waaris oo waradda zaa'ida zaa'idkiina uu celiyo zaa'idka u celiyo waxaa weeye ninkii xoolihiisii hulus baa shareecadu u ogoshahay markuu dhimanayo ila intuu nool yahay xoolihiisii saa ka tusarrufi karo wuxuu doonu bixin karaa laakiin mar haddii ilgeeriyaad uu yeesho xaaladu ay cayn kaa tahay lama ogolaanayo sharciguma ogolaa hadduu ku hadlana cidi oofin mayso hadduu hulus wax ka badan dardaarmo waxay noqonaysaa haddii aanu cidda xashaajirin ma bannaana waayo maalkan muslimiinta iska leh cid bannaystayna markaa ma jirto taas waa mid haddii waaris uu leeyahay oo dad dhaxlayo oo markaa dee meesha ay joogaan oo qaangaad oo tala bixin karaa hadday iyaguna markaa radiyaan oo yahahn anaguma ogolin fuludkaana waa la mid yana waa la mid ee fain ajaazahu saxa fain ajaazahu waariskii hadduu ijaazeeyo saxa u ansaxaya oo ninkii waaridka ahaa haddii wixii suludku ka dardaarmay maaragtay qofku dhexlayey uu ka dardaarmay hadduu oggolaado oo ama dee marka horeba wuxuu ku baxshay dad markaa iyaga aan ahayna khaarij ka ah ama hadduu doono ille ma laha dadka dhaxal kale dhaxal lama si lama siiyo lama dardaarmay laa wasiyata liwaarisin yacani maarata qof waarisii ma laha dha dardaaran ma laha laakiin hadday u oggolaadaan oo yidhaahdo waxaasna hebel siinaya ka warran yaa sii oo dad qaangaadh oo caaqil oo markaa taladii bixin kara yihiin wuxuoda ay ijaazeeyeen way bannaantay marka ijaazada suluska wax ka ziyaadsan oo maaragtay u dardaarmay amase cid iyagay ka mid oo aan mudan uu dardaarmay oo sharcigu oggolayn hadday iyagu ijaazeeyaan riwaayad baa waxay tilmaamaysa in ajaazaw in ajaazu yani warasada hadday banneeyaan marka waxa weeyaan taasi way bannaanaanaysa waaye walaa tasixu alijaazatu walaa tasixu ansixi mayso alijaazatu ijaaze iyo bannayn ziyaadadii sulka ka bannayd la banneeyo iyo waraddu raddin celin la celiyo oo la diido yacni maaragtay ee la banneeyo ansixi mayso yani ijaaza ansixi mayso iyo waraddu celinna ansixi mayso oo markaa la celiyo la yidhaahdo sulka wax ka badan la bixin maayo ilaa bacda mawti geeri kadib mooyaane geeri dabadeed mooyaane wax oo dee intuu nool yahay isagaa iskale wixiisa hadduu fadhiga ka kaca ama xanuunkii dee u dhiman waado wuxuu bixiya isagun baa deelo waa ansaxaysaa laakiin waxa weeye bannayn iyo waxa waa la celinayaa ma bixin karto soddonka suluska wax ka badan laga bixin karo iyo arrimaha hawlaha ku xidhan waxay noqonayaan markuu dhinto muusiga uu dhinto weeyaan markuu dhinto weeyaan waayahay wamaa wasaa bi wamaa aladikii wasaa bihi uu ka dardaarmay min atabarucaati xaalay ka mid yihiin waxyaabaha yani maaragtay tabaruca ah tuctabaru waxaa laga fiirinaya laga xisaabinayaa min athulusi baa laga xisaabinaya wixii u dardaarmay oo tabarucaad ah oo uu markaa dee bixbixinayo sida hibadii oo kale sida waqafkii oo kale sida sadaqadii oo kale waxaa hebel baan siiyey waxaa agoonta heblaayay anugu dardaarmay hala siiyo waxaa saasaan yeelay arrimaha noocaas o dhan waxaa laga xisaabinaya uluskii un uluski uu lahaa un baa laga jafaya oo laga bixinaya wakadaa waxaa kula mida oo isna uluskii laga bixinayaa oo wuxuu dardaarmay ah min alwaajibaati waajibaadkii ay ayaan la mida waase goorma in qayadahu hadduu waajibkaa ku qaydo bisulus sulus hadduu ku qaydo yani waxyaabihii waajibaadka ahaa ee dee maalan zakadii oo kale lagu lahaa iyo xajkii iyo daynkii iyo waxyaabaha maaragtay waxaa lagu lahaado waajibaad baa jira marka waajibaadkaa qudhowda suluskii baa laga bixinaya waase goorma hadduu yidhaahdo suluskii ha laga bixiyo wixii daynay lagu lahaa suluskayga haga laga bixiyo oo saasay noqonaysaa waa hadduu ku qaydo oo marka waxa weeye haddii dee ay ka bataanna ile waa waajibe suluskii haddii uu kafayn waayana waa loo dhadhacaya markaa dee raasmaalka raasmaalka waa loo dhadhacaya sababto waxa mar haday waajib tahay waajib waa laga saaraya oo hadduu isagu ku qaydo faa'iiday keenaysa maxay tahay markuu ku qaydo sulus yidhahda ku qaydo waajibkii waxay noqonaysaa haddii uu waajib iyo ay meeshu isu yimaadaan tabaruc uu yidhi hebel waxaa la siiyo sadaqada hebel waxaa la siiyo uuna yidhi waajibka waxyaabaha lagu leeyahy waxba suluskaa laga wada baxsho oo isdixaamkii markaa shay tabarucoo sunnaa iyo shay waajib ay horma isu yimaadaan waajibkaa la hormarinaya marka qoladii la yidhi waxbaa laydin siinayaa ee loo dardargo horta cagta udhigaa lale idinka ila isagaa ku qayday suluskii sulus baa laga jafayaa marka waajibaadka suluska laga dhammeeyo haddii wuxuu soo hara markaasa laga siinaya ee fa in aطlaqahu hadduu iطlaaqo oo waxyaabihii waajibaadka ahaa ee maxaanku dhaha lagu lahaabu dardaarmo zaka intaa leeg shan boqol oo dollar oo zakaa baa lagu leeyahay xoolaha la baxsho buu ka dardaarmay fa min ra'si almaali raasamaalka ayay ka ahaatay oo laga xisaabinaya rasamaalka laga bixinaya waayo asalkii xoolahan ay ku tacalluqayaan waajibaadku marka xoolaha laga dhex jafaya waayo wamaa wixii najazahu najaza uu injaaziyo muusigii uu gooyo fii xayaatihi noloshiisa min atabarucaati mustaqiran xaalay ku sugan yihiin min atabarucaati waxyaabii tabarucaadka ah ay yihiin kalwaqfi wadaali kalwaqfi oo kaleba weeye waqafkii waalcidqa xorayn weeye waalhibati hibadii oo kale weeye wagayrihaa kayrkeede marka arrintaas tafsiil bay u baahantahay fandur fiiri weeye fain facalahu hadduu shaygaa uu injaaziyey ee gooyey uu sameeyo fi sixati ay fii xaali sixa markii uu fayoobaa hadduu waxaa sameeyo ictubura waa la ictibaarinayaadoo shaygaa tabaruca min ra'saalmaali raasamaalka ayaa laga ictibaarinayaa tan macnaheedu muxuu yahay ninkii intuu noolaa ee uu maaragtay dee caafimaadka qaba noloshiisa caadiga ahayd buu wuxuu waxay yidhi waxaas waxaan ku waqfay masaajidkaasaan u waqfay gurigaas masaajidkaasaan u waqfay buuhi waayahay hadduu markaas sameeya arrintaa intuu caafimaadka qabay oo waqafka u dhammeeyo oo masaajidkii hawshii lala wareego intuu caafimaad qabay ictubara min raasamaalkuma laga jafaya xoolihii aysii baa laga jafaya suluskii loogu tegi maayo wain facalahu hadduu sameeyo fii maradi almowt geerida xanuunkeedii oo marka xanuun geerida wuxuu maradku u dhintay ee jiradu u dhintay ayuu arrinkaas sameeyey isagoo markaa firaashku yaalla oo nabar adag hayo ayuu leeyahy gurigayga hebel ahaa cayn gurigayga xaafaddaa ku yarkaa ku yiilay masaajidkaan u waqfay aw amase fii xaali iltixaami alxarbi facalahu waa sameeyey wasiyada iyo waqafkaa fii xaali iltixaami alxarbi dagaalka isdhexgelkiisa la ysdhex galo xaaladdeedii iltixaamku waa ikhtilaaq walishtibaak marka la isilbeeyo barhka la ysu galo markii dagaalkii uu sii gelayay oo madaxa la isla gelayay buu ihi saas yeelo dardaarankaa baxshay aw amase tamawuji albaxri aw facalahu wuu sameeyey fii xaali tamawuji albaxri baddu markay kacsanayd oo heejaankeedii oo baddu ay aad u kacsantahay doonyihiina fuushan yahay buu dardaarankaa baxshay meeshaa dardaaran ka bixinaya xaaladdii geeri baa markaa u muuqanaysa aw amase altaqdiimi lilqatli facalahu waa sameeyey dardaarankaa fii xaali taqdiimi markii la keenay loo keenay liqatli dil barhka la soo taagay oo markaa gidaarka lagu xidhay oo la raba in baas lagu furo ayuu dardaarankaa baxshay aw italqi aw facalathu haweenaydii baa samaysay dardaarankaa fii xaali talqi nabarkii fooshu markuu ku dhuftay ayay markaa dardaarankaa bixisay aw amase facalathu dardaarankaasay samaysay bacda alwilaadati markay wax dhashay oo ilmihii ay dhashay kadib wa qabla infisaali almashiimati intaanay mandheertiina ka soo bixin ka hor ilmihiina ay dhashay bay hadalkaa bixisay watasala haadihi alashyaau ashyaadaasna ay la xidhiidhsato bilmowti geeri ay la xidhiidhsato markii waxaas oo dhammi geerii ay raacday oo ka dambaysay ictubara waxaa laga fiirinayaa tasarufkii oo laga xisaabinaya oo laga ilaalinayaa min athuluthi thuluthka laga ilaalinaya laga bixinaya anaa wuxuu rabaa inuu kala duwo dardaaranku sidiisaba qofku xaaladaha uu dardaarmo marka uun ilgeeriyaad ay jirto wuxuu ku hadle uu bixiyaa waa uun dardaaran baa la yidhahdaa nin iska nooloo halkaa maraya ama waxoogaa hargabhayo ama madaxu yar xanuunayo oo dee manhaajka aad uga hadlo oo noocyada xitaa xanuunka u taxliilinaya noocaasi hadduu hayo buu leeyahy waa uu tilmaamaya noocyada jirada ee la odhan karo markaa ninkii waa inuu maaragtay itaal shadiid iyo buu ley haddii aad u shumayo oo kale iyo waxaa weeye khatar weeye inay haw ka tiraa dhici karta wuxuu ku hadlay waa wasiyo iyo dardaaran marka waa la kala duwayaadoo waxna waa wuxuu dee caafimaad ku baxshay oo caafimaadkiisii uu baxshay oo isagoo nool halkaa iska maray wuu baxshay hadday doonto fuja baa ku timaada geeri gediisi mar dambe raasamaalkii baa laga xisaaminaya waxna waa nin dardaarmoo suludkun baa loo eegayaadoo dee waa ninkaa dardaarmoo jiran oo marka geeridiina ay raacdo ka dambayso geeridiina xanuunkaasay raacday uu ku dardaarmay kaa waxaa leeyahay markaa dardaaran baa le taasuu markaa ka hadlayo xaaladii buu tiltilmaamay oo ama waa xanuunkii ama waa xaalad u dhee geeri leh oo khatar ah oo marka dagaalkii la galay ee xabaddii wiftaa hayso oo la isku dhex yaacay buu dardaarankaa baxshay geeridiina waa raacday oo halkiiba kama soo bixin baddii markay kacday ee mawjadii ku kaceen ayuu dardaarankaa bixiyey halkii baaba doontiiba gadoontadoo kuwii dardaaranka maqlaya waxaasun baa ilaahay dee ka badbaadshay dee warka ciddun baa geyseen ama dee markuu soo fuulaya doontan oo baddun oo kacsanta oo xaaladan u arka amase waxaa weeye markii la soo taagay qisaasi wuxuu lagu fulinayey ayuu dardaarmay dee waana raacsho waa la dilay ama haweenaydii baa nabarkii foosha qabtadoo waxa weeye nabarkii foosha markuu qabtay bay dardaarantoo waa u muraacday amase way dhashado intaan weli madheertii ka soo bixin bay dardaaranka bixisooo madheertii waxbaa ku laaqmay oo khalaasiyay ku tagtay arrimahaas oo dhan marka ay geeridii raacdo wixii ay ka dardaarmeen waxaa laga xisaabinayaa min athuluth baa laga xisaabinaya wailaa falaa wailaa haddii kale oo ilaadu waxay isaga taallaa yacni maradulmawdkii oo kale ma dhicin oo kale ama mawdkii lama xidhiidhin oo kale dardaarankaasay baxsheen laakiin geeri markaa lama xidhiidhin falaa ay falaa tuxsabu min athuluth thuluthkii laga xisaabin maayo ee raasamaal baa laga xisaabinayaa haddii wakhtiyaasha ay dardaarmeen geerina aanay ka dambayn mar dambe hadduu doonaa dhintay markaa oo caafimaaday war dambe waayahay fain cajaza athuluthu fain cajaza hadduu caajiso athuluthu thuluthkii hadduu caajiso oo macanaa ku fillaan waayo amaa iladii kii hadduu ku fillaan waayo ka caajiso najazahu uu gooyey ninkii muusigaa filmaradi geerida gudaheeda uu jasmiye gooyey gudaha waxaa lagu bilaabayaa bilawali falawali say u kala horreeyaan bilawali ka hore falawal say loo kala hor horreeyo ilaa markaa sulku dhammaanayo ayaa loo kala hor marinayaa oo hadduu dardaarmo yidhi addoomihiisii dhowrka ahaa zayd iyo camr iyo khaalid oo addoomihiisii eeb wuxuu idhi uusii waxaan dardaarmaya bicidqi zaydin zayd in la xoreeyo uma camr in la xoreeyo uma khaalid in la xoreeyo waayahay uludku baa dee laga eegaya ulud maxay ka noqda kuwani waxaa lagu bilaabaya zayd camar baa lagu xijinaya khaalid baa lagu xijinaya haddii markaa camar markii zayd la baxshay la xoreeyey fuludki ka dhammaaday labada kale waxaa weeye dee ka dhammaatay isdabara waxba mashaakina oo fadhiyaysa dad baa dhaxlay haddii labadii hore zayd iyo camar uludka ku go'ay khaalid meesha ka bax marka waxaa la doonayaa inuu noqdo yani alawal falawal baa loo eegaya ila ulumu ninkii wax ku leeyahay waxna wuu dardaarmay markaa ma ku filan yahay uludkii baa leeya mise kuma filla alawal fala baa loo kala hormarinaya ee fain waqacad hadday dhacda buu yidhi haddaba wasiyadii dafcatan bay dhacday aw amase dafca mar keliya wada dhacday waxbuu ka wada daday aw amase cajaza huluu ulukii wuxuu ka caajizay can ilwasaaya wasiyooyin mutafaraqatan kaanat ahaatee mid kala tagtagsan aw amase dafcatan ahaatee hal mar oo keliya mid laga dardaarmaye qusima huluu ulukii waa la qayminayaa bayna alkulli baa loo qaybinayaa sawaaun kaana ahaaya ama hunaa meeshaas cidqun ahaaya am laa kuwa la xoraynaya ha jira ama yaana jirine waxa weeyaan waa la qaybinayaa tuluskiioo ciddii loo dardaarmay baa loo qaybinaya oo arrintaasi haddii laga soo qaaday matalan dee saddexdii laga dardaarmay ee la yidhi ha la xoreeyo oo tuluskii matalan ku kaafi noqon waayey waxay noqon kartaa in la yidhaahdo ha loo qurituuro waa loo qurituuraya mar haddii tulus gaari waaye marka ciddii ugu soo baxdo qurcadu ayaa lagu fulinayaa waa markay dufca yihiin oo ay mutafariqaad saas oo kale waxaa laga daliishanaya xadiidka cimraan bin xuseyn ee saxiix muslim ku sugnaa oo nin ansaarta ka mid a yaa cinda mawti markuu dhimanayey wuxuu xoreeyey actaqa sittatan mamluukiina law lix addoonoo u leeyahay wuu xoreeyey walam yakun lahu maalun hayruhum kuwaa waxaan ahayn maal aan kuwa ahayn maba lahayn bal lixdii addoona laabu waan xoriyey fadacaa bihim rasuulu llahi sala la alay rasulkaas u yeehay lixdii addoon lixdaas anu xoolaa baa lahaa fajaza'ahum alaaan wuu kala qaybqaybshe saddex meelood soo waxaa wey waa lix labai halka istaag labayna halka labayna halka jazaahum markaa saddex meelood marka loo dhigo min laba ah suluski muxuu noqonayaa ya labu dee suluski noqonaya saddex meelood markuu taagay laba halka istaag labayna halka labayna halka ninkii sulusunbu xaqu leeyahay markuu saa u kala taagay ayuu uma aqraca baynahum saddex meelood iyagoo kala taagan baa saddexdaa meelood baa loo kala qorituuraya qorituur oo saddexdaa meelood markaa meesha usoo baxdo baa xola sidii buu sameeyey facataqa inayni wa araqa arbacata labana waa xoreeyey afartii kale addoonnimay ku haadheen oo dadkii dhaxalka lahaa yaa afartaa xoola ka dhiganaya marka taasaa laga qaadanaya watalzamu alwasiyatu wasiyadii way laazimaysaa bilmowti geeri ayay markaa ku laazimaysaa ay ku sugnaanaysaa in kaanat hadday tahay ligayri mucayanin dad mucayana kayrkii hadday usugantay wadalika alfuqaraai fuqaradii oo kaleba weeye oo haddii jiha markaa dee aan mucayan ahayn fuqaradan u dardaarma u yidhaahdo maalkaa gurigaas fuqarada maalkaas ha la siiyo fuqarada waxaa fuqarada ha la siiyo yaan u dardaarmay waxay noqonaysaa dee markaa uu qofku dhinto in markaa fuqarada loo sii loo bixiya ay laazimaysa min bacdi wasiyatin yuusii biha aw dayn oo wasiyadii waa in la oofiyaa waana waajib intaan tari kaba la qaybin oo daynka iyo wasiyadee daynkaa horreeya laakiin wasiyada waxaa loo hormariyey alaaba wasiyada dhex isku taxallujin mayso oo waa wax dee maaragta tabarruc ah marka waxa weeye saasaa lafdi ahaan loo soo hormariyey qur'aanka markaa waa la bixinayaa oo jihaadii baa markaa loo safinayaa loo qaybinaya fain kaanat hadday tahay wasiyadii limucayanin qof mucayana hadday tahay wadaalika zaydin oo kaleba weeyaane falmilku milkigii mawquufun mid la joojinayo weeye cala alqabuuli baa loo joojinaya yaani loo lagu xidhaya oo taa macnaheedu de haddii zayd la siiyey waxa waan u dardaarmay wiilkii agoonkae zayd la odhan jiray baan waxaa u dardaarmay xoolaha ah iyado dee marka waxay ku xidhan tahay isagii in loo yeedho marka uu aqbalo qabuulkiisa ku xidhantay taasi fain qabila hadduu aqbalo bacda almowti geeri kadib hadduu aqbalo walow mutaraakiyan walow kaana qabulu aqbalku haba ahaado mutaraakiyan mid dambeeyaba ha aadee xukima waa la xukumayaa biannahu shaygii la dardaarmay ee caynta ahaa milku inuu yahay baa la xukumaya min xiini lmowti ilaa markuu dhintay laga soo bilaabay inuu milkigiisi yahay oo dee ninkan zayd baan u dardaarmay xoolaha kan zayd markaa markuu u dardaarmay mar dambe unbaa dee qabuulkii arrinta tan markuu ninkii dhintay kadib ayuu aqbalay wixii loo dardaarmayna waxaa weeye marka waxay noqonayaan hadduu doono dibba ha u dhaco markuu bil kadib ama laba bilood kadib u mootanaaba aqbalkiisii la helay waa loo xukumayaa min xiini ilmowt ayaa loo xukumaya oo meesha waxaa ku jira wixii zawaa'ida wixii zawaa'ida ee ku soo kordhay intaa isagun baale ninkii loo dardaarmay un baale wain raddahu hadduu celiyo kii muusaa lahuga ahaa ee loo dardaarmay shaygii mucayanka ahaa ee musaabihiga ahaa hadduu radiyo oo aanu aqbayn anugu may qaadan maayo zayd baaba diida anu marra buu yidhi xukima waa la xukumayaa bilmilki milki iyo lahaanshihii lilwaarisi baa loo xukumaya ninkii dhaxal kala qofki dhaxal kala ahaa oo maalkaasuu dardaarmay zayd wiilka agoonkii zayd baan maalkaa u dardaarmay mar raba buu yidhi anigala taga uma diiday ya ama dad unta iska baahan buu u dardaarmay way diideen waayahay waxay noqonaysaa marka in la siiyo inuu milkiyayo dee wuxuu noqonaya wixii dhaxalun buu noqonaya wain qabila hadduu aqbalo oo waradda uu celiye qabla alqabdi intaanu guddooman ka hor uu radiyo saqada almilku milkigii waa dhacay oo taa macnaha wuxuu weeyaan wuu aqbalay wixii markii qabuul ahaan wixii u sugmeen ila wixii jiha laga siiyo bani aadan baa markaa ku tabarrucay ayuu iska radiyo yidhi maya adda iga daayay ma raba haddana milkii waa dhacaya a'immada qaar waxay leeyihin maya dhici maaye liannahu laa yartafic bacdamaa sabata markuu sugnaaday kadib waxba dee milkiisii u noqdaysa u dhacaya laba wareegiyo aqbaliyi mar hadduu aqbalay soo noqon maayo bay leeyihin waa qowl kale aw bacdahu falaa aw amase raddahu waa celiyey bacdahu bacda alqabdi markuu guddoontay ee gacanta ku dhigay ayuu ayuu celiyey falaa ay falaa yasqudu lmilku milki iyo lahaanshihi isagaa wixii waana la siiyey waana la ware oo kaxaysay inuu ninkiina u dardaarmayna dhimeyba nin dhintayba u dardaarmay waxa weeye markaa dhici maayo wixii odhan jiray milkigii wabillahi tawfiiq subxaanaka allah wabarakat ashhadu an laa ilaha illa Thank you.